Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Sacuudiga ay dowladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jari lahayd Qatar. Warar aan ka helnay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Sacuudiga u ballan qaaday uu dib dhac ku imaan karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Sacuudigu taageerin. Wasiirada ka socda dowladda Soomaaliya ayaa ka soo noqday safar ay ku tageen Sacuudiga, waxaana la sheegay inay la kulmeen oo keliya agaasimayaal halkii markii hore uu qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhigooda ah ee Sacuudiga. Haddaba, safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geyle ayaa goortii horeysay khadka telefoonka ee Sacuudiga uga warramay wariyaheena Cabdilcasiis Xuseen Cusmaan.
Arrinta ah in dadka ay la kulmaan mas-uuliyiinta iyo arrintaa ku shaqada lahayd ay la kulmeen waa run. wasiiro is aanay arag laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiiro inay la kulmaan ay ahayd dad oo wasaaradaha ay ka matalan waxaa wafdiga wasiirka duulista hawada ku jira waxaa la kulmay saudi airline iyo duulista hawada sacuudiga dadka socda ayaa la kulmeen khubaro ahlam waxaas dhinac kama muuqdaan nidaamka iyagu yaqaaniin sacuudiga habdhaqankooda warkan soo gaadhay wuxuu sheegaya in wasiiradii wasiiradii kale ballansanaa aanay la kulmin oo sacuudigu u ka cadhaysanayay go-aanka soomaalida taasna in keentay in agaasimayaal la kulma adiguna waad xaqiijinaysa in agaasimayaal la kulmay marka inta shirarkan ay socdeen oo wasiiradan soomaalidu meesha joogeen ma jirta markaa sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay wasiirada soomaalidu la kulmeen in soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jiraan qatar
dowladda sacuudiga aragtida ay ka qabto arrimaha iyaga iyo qadar dhexeeya wafdiga iyo dasta rasmi ah wafdigana muqdisho ayuu tegay madaxweynaha ay wada fadhiiseen waa run in sacuudiga aragtida uu ka qabay arrintan iyo arrinta soomaaliya madax dowladda soomaaliya ay ka qabto ay aragtidaasi ka rajeedsanaatay laakiin markii sacuudi la iskugu yimid mar laba lagama naqaashin arrintaasi iyada ah wararkan soo gaaraya way ka duwan yihiin saacadda sadiir sidaad sheegaysa oo wararka aan helayna waxaa kamid ah in xitaa sacuudigu lacagtii kontonka milyan ahayd madaxweyne farmaajo waktigii uu tegay uu ballan qaaday inay dhici karto in hakadu ku yimaado ama ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go-aanka soomaalida arrinka aan wax kaa idhaahdo fadhiga annaga aan fadhinay arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday waxayna noo sheegeen inay dabagelayaan oy meel marinayaan arrinka kontonka milyan ah arrinka kelmadda annagu aan maqalnay oon meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhegaysay wafdiga dhow markaan weydiino sidaa bay nagu yidhahdeen waxaan waxaan goobjoog u ahaa oon dhegaysanayay oon wafdiga uga mid ahaa iyadoo la weydiiyey iyaguna ay yidhaahdeen arrinkaa waanu dabagelaynaa arrinka kontonka milyan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye meel maritaankiisi iyo wixii baa un laga aadahdahay broblemo kale ma aanu jirin mana naloo sheegin annaga waa tahay sacuudiga soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen madaxweynuhu lasoo kulmay mawqifkii soomaaliyana dabcan way ku qanci waayeen waanaad og tahay sidaadna ka dhawaadsa inay niyajab kala kulmeen halkaa iyo uqudhooda waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka khaarijiga ee sacuudigu dalal u marayo soomaaliya ay ku jirto oo uu madaxweynaha farmaajo la kulmo wararkan maqlayo oy dhici karto in sacuudigu warkama dambaysa ay soomaaliya u sheegaan oo ay leeyihiin ama annaganala jira ama kuwa kalena jira oo go-aankaasna uu yahay dhinaco go-aan ka adag ma jirta arrintaas maxaa ka jira ood ka maqashay adigu
weli arrinkaa ma hayno dowladda sacuudiga inay wafti kala dirayso warka ah ma hayno nama soo gaarin laakiin xiriirka labada dal waa ay dhici kartaa in had iyo jeelaalo un labada mawqif arrintan ku aadan in la isu soo dhaweeyo dowladda sacuudiga ay ka shaqayso dowladda soomaalida ay ka shaqayso runtii xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga u dhexeeya ma jiro xiriir u dhow oo soomaaliya iyo waddan carabeed u dhexeeya marka sacuudiga ma ma dhici karta marka inaan maadaama culays uu saarayo soomaaliya inay xiriirka u jarto qatar in taasi ay ugu dambeyn suurowdo ma dhici kartaa oy taasi noqoto mid soomaaliya ay raacdo haddee walaalow xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa arrinta ka sarreyso laakiin kaliya waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirkii sooyaalka ah oo muhimka oo halbowlaha ah oo soomaaliya sacuudigu dhexey inuu sii jiro lana sii xoojiyo wixii culays oo ku yimaadaan laga xaliyo laakiin go-aanka ay dowladdu qaadanayso hadda waa arrin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo dadka siyaasadda soomaaliya hogaanka ka ah arrin u taalla waaye kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiyay dalka sacuudiga daahir maxamuud geelle oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena cabdilcasiis xuseen cusmaan